warkay warngorteedka maygeeka ka darna fadaan haddii golaha guurtada soomaaliyeed lika gobolnaka kulmiyin maykin sheegana shalay mayka dhiyay adadan hasuuq hasuuq oo geeka ilaahin gargaara dhal'ida dahawlaka ka dhamaadi waali i waayelaka ka dhamaay isbitaalkana hata yaalan sade qofood dhimashadana hata unug ilaahin gargaar jidka udom adargaasa haataw gorulaka ka dhowe baabuur shacab leeyi la furfurday la gubi oo baabuurkana dadku toogidi maduun baabuurkana militari saaranyi guddoomiyaha gobolkana isitaafiyayna saaranyi dhibkaas oo meeli ka dhiyayaala shalay wala la doorday liley shacabka degid iyo marafle soomaaliya liko gobol mudaaharaad toosan a qaada ay jidi ahay may kuumaayaylaanka maduun adargaaso oo aradana lanin dooran shacabna andooran malaagna andooran oo maduun militariya doorday dhibka shalay meelika dhiili kaasuga militariya aawn ahaay gawaarida gaashamaala ka qaaday militariya dooradaay dhibka meelika socday shalay haay hasuuga ka dhii habad madun lan askare angenmi lan sagiira maka dhiman mudaaharaadna may alga jari meedbe mudaaharaad la qaadona dhimishoodis qaadaas tuma isida qofood siyeed qofood oo inta dadka dooratay koonfur galbeed hayta madun armoojo madi doorateen bahan ajidka buura kablika dili haalsho miilmal hasaar mudaaharaada la qaaday lan idiidalaka dili lan reer araga kumida shacabe baabuurkii laka toogidi walaaji madun raalaaw raalaawa lakabi kilamaad ogaysay shariifasan kolkun kooshay kooshay iditiis iditiya laka dili ki inkowhay koona buuntodomaa laka dili shalayna dhimasho i dhaawaa lankoobo korna iya ka dhiimado mudaaharaad caalamka gudaajiya meelanka dhiyaana mal argaa soomaaliya lema ah madun antiiba calan suranti mudaaharaad may haayay madun mudaaharaad nabadgelyaalka salaamay way diidinaayna shacabweynaha oo baydhow fadhi lika gobolna ka abtirsadaw kismaayo deganyin gedo deganyin bo-ala deganyin siweelada hoose deganyin bakool deganyin bayna deganyin amadon ay tiisho ku taradeen wala dooradeen masiladku waa madon lamaadi oo fadhiyaan dawlad magmaqon guddoomiyaha gobolka madon ati rooga adargaason madon mayla jara dawladdu waa lile walaa meeli rogaan dawlad ah ti un hadhisnay ahaytay dawlad mayla argay madaxweyne haddii shacab shay kan ahayn madaxweynaga shacabkun hata goofar degan lika gobol degan shacab shay inin haynan iga daati ra-iisul wasaaraha madon hata waan maka sheegi karno madon wasiirka arrimaha gudaha godah walaa laleeyay inay shati kabacda wasiir arrima guda an hayne tuma isiyeedka gobolon kooyi korne dana madon shaksiyaada leka shagayaw dhafeewiyaana kadowaaw isoo musaafur iyo hata ooto jaro madon walay dookili gobola jaran lahay iyo hatan afaay sadda hadalaal ku hay maana jamown ini is ogu walbiyi kal waa fiigsad iyo ini isu madon ilaahay gargaara mishaygaaba walka shulaysan maykin sheegane warbaahinta in sheegane intii walbadan ha duubteen dhiig ii dhahaan alakabeele koonfur galbeed unugo inti ku rooga lama kun i tuman i lika iyo aitinsha ah aitinsha ma iya madun adargaasa dawladda hata ma ilahay hong kong may jaruratay lama kun i todobaad an dagaalamo hayt an dhamaado hayt aitinka koonfur galbeed may kiige lama kun i tuman i liku hungulila miiri meel kasta anbahoy akhyaar haaday waayal haaday lan geeka koonfur galbeed kuhebeysadaan mal argaw shacab shamayka jiililey lan halaal e santuug laka dooradaw waana ka dooradana samigeelasi inta laka doorada midoob malaa madaxweyne midoobe nuunow maxamed may laka dooraday a d c laka dooraday si inku baan ware combyuterka aalkaka jar intii laba kun il tuman ilikina sanay langwada madon jirilooy kii jirida kii dhamada bedelkeeleyta fadheeda ma kii meel inku baawan mal argaw shacabka digid maraflama ahaan lika gobol magarana lankaasta baalay fadhi mayku kooya madun adargaas bo alwu lankismaayo soogoni baalana fadhi tuman ilama qofood geri ku kooyan tuman ilama qofood kismaayo ku kooyan tuman ilama qofood juwaala ku kooyan tuman isada qofood marki ku kooyan tuman ilama qofood bakoola ku kooyan tuman ilama qofood sada qofoodna korsi gooni adansiyu baydhoo ku kooyan intaasa koonfur galbeed odayaashoo ka dhisanta shacabshoo todobaatan golaha guurtidiyo todobaatan isedhubnaad ya hogaamiyohay malaag hasan shuru langmoogna mal argaw hooba dhimida bedelshay kan kihigu madon ay kihiga dheh madon landir ee kihiga abooy direed ee kihiga uslay bedele ma inti faara qabiilanka sabgahena taasa siin dalile ay kihiga lan ajuuran ee kihiga hooba dhimadaan hatan lamaad dhimadaan kaasay kihiga kubacda lama ku ilika inti laku deera doorasho kalena madhiyaas anda oo magaaga afka digir imerfle inkaadalaane goomiido madon koonfur galbeed lika gobol afdho kaadalaw dadkii shalay dhimmadi wa innaa qaaluu inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan ka taasiyaan sabir jamiil heesiyaan intii dhaawayna sabir jamiil heesiyaan araadiyo i iidiyo i calan soo galanta ka haysanaya naftuku bahaas taasaa madonya ma in sheegan fadaanay caalamka may fadaanay nas kale okay haddii caalam ey haddii caalam ey haddii caalam ey hikufiirsadokufiirsan walaan lamadow rahawkanma hikufiirsadoy qalamad madoobe may lan qobday madon shacabwiinad la dhamaayo la hasuugaw ini warbaahinta madon lan hogaami koohade ya ya madon daba awada shilingna ka b raashingna ka b galaska ka dhamaani caalamka biyohay madon militariga ma madon lalan dili boliisu boliiska ma ay beesas yohay u m b b beesas yohay qaramada midoobe may beesas yohay taata baabuurta gawaari gaasama antiro ya qarisku biyohay ini onagalamala yohayna dhamaanang caalamka ma in sheegana may ka dhimanay awoodiyo feermadiyo rooyaan ciidanka beeli rooyaan ka dhimad hayn adunka suwaay haddii caalam jarti ladkaasna loo bedelo falaan madon haddii una koonfur galbeed ana hadda madon may sheegane in sheegane madon caalamkana in sheegane caalamkana ma in sheegane may madon adargo hayta ini isugeek walaa hata lidiwaay lanko dhimadi iyo boqol qofood dhimati aytinkan an bedelo doogna in sheegane madon dawladda ma in sheegane lamaha lamalaad berko kabaato ti una dooran yoobete federaal ahayd boqol iyo soddon iyo shan malaga lahaka dooradi xildhibaanadii oo laha dooradi barlamaan soo dooradi sagaal qofood dastuur aan sahidi in lama qofood barlamaan oo ka jarto odjabka roog haddii hatana walay aan hadooradi idhamaya anina odij oo aha waayeel shoona aha madunlanki hadooradin en ini hata military lan idhamay sida markan lan dhamay johar lan dhamay jidkala madun iyo dawladda ka shaqeeyaas ma jarto baydhawaan dhamaashadii anta indeerti caalimul caalim ma in sheegana haddii caalim jaro dawladda tan hatil sheegaan madon dhibti ligeysid caalamka inoo qobdoy ra-iisul wasaarihi wal kule anta madon ra-iisul wasaaraha hata wal riday lilay un higaan lin ridaaya goboleedas koofareed lin ridaaya kismaayo madooseed daraadiya lin ridaaya taa shaqadii una malihini meel un ka badbaadna fadaan dhaliida daaw ka badbaad fadaan baydhawo baydhawo may usraana intii caalamka gargaar ku helna waana taakuleen ku helna aysinka dawladda waxna dhisin in la taagayna shalay may la helinay dawladda xildhibaani la helini mayka la helinay dawladda dhah ini madun hogaanku nagad kismaayo iyo nato koonfurta walaay ee lanisjey malaaga hatan tiroog dadyahiga go-doonka jar ini lakatalada ama madun wada jar landhisada walaay farsamo ee landhisada lakatalada dhulkaas walaay nookamagan una helna aytinkan una helna higa laqoonsiya leen ay laga oonsiya lan kismaayo ardasawla kadhisiya laga oonsiya leen dhaliida daabka meelo noo roogda ana malaaga ahadad kay meela roog roognen ma laga dadya meela roog dadkii sugaayo may qiibiyey madon caalimkaa qiibiyey dawladdaa qiibiyaas ama dadweynaha kalsoonidiisa laka qiibiya way anbaahnaa dawladdii shalay noo ballan qaadi heshiisni lagalni barlamaanka anti roog inay heshiiskii sugaayo hadda dejiida heshiiskiisa gudaaji helini dili wareegdadii madon madaxweynaha hakubati guddoomiyaha baarlamaanka hakubati ra-iisul wasaaraha hakubati gudaaji waa laka dhisel madon dawlihiaba madon eritiaski jeeda shacabkana laka dhamaayo eedaa an ku hogna haddii koonfur galbeed enna maysin sheegaana caalimul colaamka walay ka dhamaaday aradon walay ka dhamaday may la xisaabtamaane niskale koy-inti la halmaada iyo naytaw dawladda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ku eyi garantaana ka dhisi garantaan niitoogdu ahay intaas maysinka sheegaana guddoomiyaha baarlamaanka qayli ahay reegownimo lan hayiro ahay maayi guddoomiye baraan lama boqol iyo todobaatan i shanga mas-uulku eyi walaa hildhimaamee laka fadhiyo arada laka dhibiyo ma in sheegana si degdega adun halan deeri masiirada ka dhiidi dadka dhimasan iyo dadka kale inti lan duugin inti lan ka dhaawayan isan aradaan haddii guddoomiyaha baarlamaanka hata farmiyo mayka in sheegana degdeg haka deer walaayo ay koy arag onamayanamado khilaafa ninka jan lankomadi fokada dhimada umbabaha birka ay korsugsay lan garabsi ee fidhi sadigan jaran jaro laha kaweeli madaxweyne kigenga roog madaxweyne roog wal khilaafa la jaraw la sheegawna ma jiraan koonfur galbeed ma yarta madiisad madaxweyne kan inta laka dhisa si la inteeganadaas aytinsama iha lama kun iyo toban iyo nitowlika aytinsa iyo may dhatun kale irsaan ma kusugaayo dawlada ma kusugaayo ana may ka gaabsaday warkay waraago yar kurbeen ihaayana inti dhimati yaa madon ilaahay inku tugaan inti janaatul firdowsi ka waraabi anki dhalina sabar jamiila alase koonfur galbeedaan dhimantay maalma ka deegaa aytinga hele geekii la dhimadaay hibilow la dhimadaay lere ha noolata ib ha noolatoodi hawtaaka aybi fileer maka jarne aha dhagaxtuur ma aragne kele asayda ma aragne taasaas roogdaana madun geeka way roogdana kele asayday roogdan madun laakiin dhiig la kafani ee laakiin kala laakiin indulgaadu waay meeli falaw fooray hannaga dayla intay kuwa wabilaahi tawfiiq aan warkayn waa ka gaabsaday wal oo damboy dad sharafle oo damboy intaasaa ka gaabsade haddii dawlad soomaali dhisanta dhan alan sulinyi dhiigun ka dhisanyi oo shacab laka dhamayo alan kale hor maha aran maxamed siad baan aranay laan dembe galiya dili jare may ha aranay ingiriiska iyo soomaali i dhaki oo saan reewni han haata hor dawle ama ma aran ilaahay may ku tuwan anito bedesha khayr adan dhisay wabilaahi tawfiiq waa kan
bismi illaahi raxmaan iraxiim marka koowaad ilaahgiina cabuuri may ku tuugane waana ku helo doonne xaqayna ini helno xaqayna madicana laha dadka koonfur galbeed lito gobol waana dhasi waana andhamadii waana andhamado doono waana hatana dheliyi doono iyo an laha intii hajo helaan adduunyo ku helaan aakhirana ku helaan taas ilaahay warsadaan ilaahay noo agdo tan lamaad madian hagaabi hagaabiye hadalka hadal lahadle furo doono kolba managadaayo madian hagaabiyo baydhawo lankii roogi mase lankii hawada ku fiirsadaaye mase lankii hal kasta ka aragaaye baydhawo shalay doorasho ku dhiidi kolba meraw araga doontana waan aragaase baydhawo shalayti walaa ta dhahayaalo mase shiido e mase bedanbedka e mase dabkahataba umo e shalay doorasho diido iyo liinshadii baydhow shalay doorasho walle rawma ku dhiine lena mayha ka duuley langini degaal ku rido dadna ka dilo dadna ka fasaadiyo dadna ku shada ha ka duuli ha kooy walaayo alay kushada men shalay baydho maahina doorasho ma ku dhiine ero korna umudana lankiiba walkasaa ero kore waan arago wahay waan handhoo jiika arage taas baydho shalay wala ku dhiiya ang laha tan kale dawladda dhaha wargadi hadirtiya koyti inta mas-uulada sidiida mas-uul ha ku batay feermadi okliyaalo koyti inta ogolaanay ayidni mayka ayidni intii hor fadheeno wada hadalno gar i gur saba alla sidi waliin dhasaw ka wada hadalno iyo ka ayidn iyo ka ayid taas niin dhimanta walay ha ku baha doona hata ka ba'du tankere ra-iisul gadoomiyaha baarlamaanka ra-iiska gadoomiyaha baarlamaanka jawaari maylano hildhawaankaani baydhow haweeraro sida kor haweeraro afar kor haweeraro maatada baydhow dhamaayo wali ada ku arag dimakasaano i wali ada hati kusugaasatan taasin adi baa la jart meela hildhawaanko layma roogo wasiirko layma roogo umad badan ha roogdo meela hildhawaanka maalin kasta baydhow ha weeraraw miidku katabaaw dab ogawku katabaaw waana wali dooridi le ina wali luku ere lahaay baarlamaanka kaa i afka kaa waa kusugaan taasna berikaaha nooja tan kale inti dhaawa inti alla daawaay inti dhamanti allaan rahamada lanki diliina korshay alla ka weelo adduunyai aakira intaan ku baxo waana salaaminti
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا قيم قائل حرتي لك هذا odayaashii horta hadaleen walbama reeban anin wali mardi yaro yo dhaafenlay may ujeedka iyo ani ana mardi ta toosiyo shalay marka taariikhda shalay aan hawso horta marka unkoolhayto may tacsi an dareey intii ka geeriyooti intii ka dhaawacantay intii ka geeriyooti ilaahayna naxariisan laha inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun intii ka dhaawacantayna ilaahay mayn ku baryaane caafimaad degdega in ilaahay siyo marka arrimaha shalay baydhow kudhii kulleyna caalamka waa lasla eragaay inkastoo haddaana intaawiyaana caalamka ina jiro dawladaha waaweyn caalamka qorshahooda markii una fiirin ma inagyaa walla eraw mardi gumaysigii oo maldaxan waayo gumaysigii maldaxanna maaha mardi ilaahay qobdo kore una mardi awood manglihini laakiin rabbigaan bandhigaan may waadi dawladdan may dhisantaa sagaal bilood bili sagaalatan geeka tuma iyo sideedi awo dawladdaa intaas dhisan oo sanduuqlaka dooradi caalamka baanti sheega u ari jiray wal alla dumuraadiyada sanduuq walka dooradi u ari jiray oo hadda maanta markii un walaayo dhan dhammayni arqaladada ninisheeni kuma dhete sidee mardi international communityda lankade oo hamar hadda lahan wakiiri ama soomaaliya lahan wakiiri oo local scale raw ingiriisa hay hortaba gumaysi maga lahaayna gumaysiga wado maahayna mawado ummadan se walka nagadaas ama soomaalise dhibkanka jarta kukubaasiyoonka on kuga gerin taasay maan sheegane caalamka beenta sheegaw ini been in sheegna gumaysiga in iskuba koysan haddii kalan hayn dumuraadida isin sheegtan suubinay lan lan dhaawacne mardi godlankarid taas horta mardi dhinigaasa ku ka hadale tan kale shalay inta mardi kaariyaasha oo dadki ergadahay dadweynihii xalaalaha ee koonfur galbeed marki jiditeeda mee lakumari waa lakumari waaye kaariyaasha laka daldalay mardi mayn eray un aha dawladda mardi adduunyada ku socdaana ama sooma reebana neeray ama sooma eh waxaa weeye umad gumaysi an koysi waayo maylana dawladaha amisom oo taariikhdooda mardi haddii laka sheegow dad badana mardi dawladaha africa wal badana wada unku sheeganaana jira qaladka marka hore la galay maha caalamka galay ethoobia iyo kenya olaad dheeran oo dhahayt unama abuurna hortaayna war hajari ahayt unayna kadeerin ini maanta la ero soomaaliya nabad ku ridaasan war war la dhagaysidu koro ama la ergo korom eh marka mayna ninka sheeganayn in ummadan la gumaado la baabi'iyo magaaja la tirtiro shaksiyaad rabitaansho iyo dawladaha jiidanka rabitaansho in la kafuliyo taas ma waha caalamkuma in sheegane arrimahaas oo kale in laku fiirsado dhibaatada ninihaayona loo dul qaado kaariyaashan beenti lansheeney doola tuska ah dadkii lansheenay lankala dagaalamo ahay xerooyinku fadhiyaano mardi m dhaqaalihii caalamka mardi wadamadaha oo adduunyada roogo mardi macnaha leero wadamada wadamada hooseeyey oo lansh dhaqaalihii la sii lahay in la ka maalgeliyo ciidamo mardi laninsheegna barnaamijkii lahanrori walban ku hayn marka taas maysin sheegay an ma in sheegay soomaalida walaan in sheego haddaan hasuusano ma jiro soomaalida ma dhibaatada maanta dalkan ku dhihaysa may waha may mas-uul ku aha soomaali dheeb soomaalida kumid eh soomaalida dhan mas-uul ma kuwada eh lanka raabta hadalahay mardii lanka shalay dadka burcad ka hay dadka baabi'i dhowr jeerna noocyadaas suubi lanki xalay haraabtan lahay ayidaana langmadi qabiilan hadalaaw ma lan dawladan hadalaaw ma maga wasiir ka hadal kor ma eh ka hadalaaw ma eh ilaahu adi markhaati ku eh caalamow markhaati ku atiin lan ka haraabta hadalaay langmadi soomaaliya hal an weydiyaw ma eh lan soomaaliya burbur an weydiyaw khaasatan lixda gobol koonfur galbeed burbur an weydiyaw wasiir soomaaliyana ma aha munaafiq qabiil an hadalaaw cabdullaahi goodar barri lere dheegasan caalamka o dhan waa ku dhugunsin marka arrimahaas ma in sheegan ma in sheeganeyn haddii wal xaqa fiiriyow jaro soomaali baan ku jarnay haddii jaraan ilankaas inimadi ummad mumatil inagada korne qabiil mumatil inay wala inti kadhamid naftatiisii responsible ku ilan wasiirka arrimaha gudaha waay marka arrimahaas maysin sheegay caalamka in sheegay ummado madi nabadi jer in sheegay wala soomaali maanta ku jaro dawladii qaranka haytay laha dhisi boqol soddon i shan laha ka dhisi oo mardi golo guurta golo guurta macnaheeda ma ay maskalan hayne odayaasha dhaqanka ma ahed shacabweynaha la xukumo lafadaha mas-uulku ayin laakiin shacabweynaha mas-uulku hay wali ha dhisi haddii haddi godlaka la dhiyay maadi lankasooba shilin gaara weydiisado hayo ummad maslaxadeedan weydiyaan hiya dhibaato waa iyo dad qabiilka shaqeeya labada mas-uul ma saaysateen haddii iiga sax ayin ma ayna qabiil qabiil haddii on edeegaan umad man edeegi koran caalamku may sheeganeen inuu qobol wala baydhaw ku dhiyayna in marti dublan fiiriyo marki saddexaad marki afaraad u dhibaatada magaalada baydhaw lakasuubiyaw lankasuubiyawna ummadooda suursati in laka burburi la fadaw ma burburaan insha allahu tacaala ilaahay may ku baryaane in tiilayna nifuriyo iyagana dumiyo taasa ilaahay ku baryaane mayheli ummad dhaalim awaaye ummad dhaalim an ilaahay idinkoo qabdood ilaahayna ku barya ama marka hadalkay maaka koobayn in barnaamijkan geekunu ku hadal ahay koonfur galbeed ini qaadato ini qaadatay walaagu markeeda dhisi in lix iyo tobankuuna ka jiidin oo go-aanka indheyin caalam haddii noo qoonsado waayo maadii ilaahay in wadida markii meelili deelona sanduuqa lafshal bahe marka ummado dhulkan dhalay koonfur galbeed in dhalay waliba dhulmi walizulaalin an baahine walidhulma wadile ummudan qadariyaayo dhabda ku danqadaw may leenaha madii taag yeelana lene barnaamijkan وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dadka garasho ka jarayd iyo intii maqalka iyo muuqaalka kasaasa waylana tii shalay inta ku dhiidi wal mayray falxun dhabaatale umutulka dhamaayow shaksiyaal wadadaan ciidamo amazon iyo way wadaday walaay dalkan litunka wal koonfur galbeed burbursho fadaay wadadi raallana makihiini walna nooka dhamadaan banaanbax shalay la suubiyaay iyo dhibaatada bulshadaasayna iyadoo lan ka sameeya lisrooyi ha ku dhagaage danta guud miinku tabaana danshagsi kiilaha ay taageersana madiisu taageeraw cusuba sharra ma qobodaw maana ma bedelamaw maana dhiyaw fadraakinu meelkugu jarna hoglayk rooga unun hooga warkaanseele taas mas-uulta galaaso waylana caalamkanan sheegane umutu maylaraa lituga wal koonfur galbeednan sheegane wal maylaraaisad la taageero koro ma-e way wadaday lankeeta taageera li way wadaday ciidamada amazon ciidamada amazon shalay wararka shal gordeen dadkisada gobol fadaaw dhulkaha gadadi diyaaradda la kasheeni iyo dadka degaanka eh dhulka dhibshay kun haw si ka shal gordeen kaswayno lankisada gobol e way layna mood kiili gobolena tumaaya litu gobol dantama guudna kuhadayna tumaaya ciidamada amazon dhaqaalaha lakakabiyaw adduunka laleey soomaaliya war kuqobdaya ini shaksiyaal yoona may beegsadaan may raalle makiini maalinka nagda doogno ee dhibaatadii shalay deerti laka dhamaade ee markasta mayrahay lankan dhiigga kabuurdaaw ee olaada mayrahay shanjarkili jarka indiloy eraaw dhiijay kabuurdaaw wal makanada maarkana doon hobilaahi er way kaleen sheegane dadkan dhalawi koonfur galbeed welwelka mayrahay isku dhaafa wal kastoo gaadata langa mayrahay soddon sano mase labaatan sano habsaanka jare wadaninimo walaay dhamada ma walaay heru may ballanka gaadnay in ninka dareerna walwadadaan amazon walwadatu barabahaaso lan diyaaro la kashaanay barabahaw geedka baan doodayn lahayen shangilinti nin weregna lahayen beesadi noo ballan gaaday mayna siina unaha badbalahan geedka ban lahayen lan beesa lahayen koy boqolaalana leh shalay walaalsin wadeen cadaalad hay beesadi noo ballan gaaday mayna siina way ba linka darsada korn la shalay beesmaysiin arrin geeg doomka darsada korn barkeed garaajayba beesalay roogdu waylana umuto aan dhalati liti gobol goofar galbeed magil iblaan dal i dibid warika roognu ini una mayla raayuse marna nin dulgaadana hangusa dilku badan diloy lambanahan baana shebsha indhaha maraana ee amazon ilaaliyo hayto afar langusa hamiin mayray labaatan labaatan dollar sii dal i dadankun ahaana usmeelanka jaraan banaankan suri ma korno jidkii shalay lanka madili doono jidkii shalay aleenlinka nula fadhiya uunla kashaday horta tan walla kushiihu ma wal mayraa la sheegada ma eh jidkii shalay uu may lanka intii la geli mayraa har amazon dhate la geli ilbaabe askar atoobiyaana liifadheesi saasaka dooradi geeka guulka alaw ma guulaysadee dhulkun lankii meel kasul ugu doorsa karo dalid midka fadaaya waa ka nagde حجر أهل النار شاهد ضروري إلهي بيلوني كويس إما جاهدك ويلنا بيلوني ويلنا شريف حسن شريف حسن شرف داي ديك بور شو تمال مالك نغلاو ديك لك بورتي وكو بام هبا ما بلتنا كسوبي مالنتي اسروغو تميلا مثلا يا تميلا سنتي اونك جارلين وقدمده سحرارو مدمدمو dalka war min qabadaaw olaadan dhiijahooda ka burada toblanka dhimada la raamada kiinoo lamayna raay mukuhiraano ligobol koonfur galbeedo ana way adaalad ha hiraase langana lanki mayraay laadan kishaqayna dalshayda jaykun haw iduso ku tabaw iduso ku tabaw ha ku ku tabaw ini dalshayda jaywalan gobada lanki ay beesa siyaasa shalay antini ninkoo dhegdaafta ninsaron layn budaaraas ku dhaafa tiibka beesa sansiyaane بس إلهي نسي أدنى من نسيكر لان كله لواتن دولار شرعي لسي بس إلى أبلن قال مالي سين الله جيك دربك كشلاو نصيب دوري قبت نصيب دوري قبت دلقاي دكتور ولا نهار شريف حسن شريف حسن أبي سويل أبي سويل ومتاكم ملهايتي شخص ما رأى ودنك داري هايتي دكتور ملهايتي أبي بكتوس قراوس كهيرتي dadkaa ka darsadi baabuurtaada kashaanti ay sarwaale suuq isuugana wal baabur raansi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي خير هالنسيو شركة شركة جرائد waxaa isugu imaaday dhibkii shalay ka dhacay dhibkii shalay ka dhacay magaalada baydhabo shacabkii banaan baxayay iyo marin habaabintii ka dhacday xerada dhexdeeda oo lagu doorta oo loo leeyahay waxbaa lagu doortay aniga waxaan ka hadlaa dadkii la dhameeyey waxaa dhintay arday sagaal jir oo uniformkii wato ayaa nin militariga ka tirsan oo staff ahay wuxuu ahay maaqaan xabad ku furay waa xaqdarro odayaa la dilay xaruur ka tegay waa xaqdarro mar kasta oo banaanbax la sameeyo oo shacabka codkooda ay dhiibanayaan iyo ra'yigooda iyo waxay rabaan ay sheeganayaan waa la dilaa arrintaas waxaan u haysanaa dawladda federaalka waxaan oga dacweynaynaa adduunyada nicholas kay carruurta waddankan ku nool iyo hooyada waddankan ku nool waxay la mid yihiin hooyooyinka iyo carruurta ku nool adduunyada waxaana ka mas-uul ka mas-uul ah united nationka ka mas-uul ah adduunyada dhan ama unada dadka say u yaqaaniin waxaan idin weydiinaynaa maxaa idinku qasbay in ummaddan loo soo qaato qoryo oo lagu dhameeyo miyaadan mas-uulka ahayn xasan sheekh miyaadan mas-uulka ahayn maxay ahayto waxaan idinka codsanaynaa ummadaan la dhamaynaayo iyo beentaan la wado waxaad meeshaan u imaatiin siyaasad iyo dad danahooda gaarka leh siyaasadda naga daaya annaka xaqaan dhulka annakaa iskale annakaa u dhamaanayna dhulkayna ma guuraayo mana la qaadaayo carruurta la dhamaynaayo carruurta la dhamaynaayo ay ay markhaati ka yihiin amison ay taagan tahay maalin kasto ooy markhaati ka yihiin united nationka waxay ahayd labaatank labaatan sideedii octoobar waad fadhideen magaalada baydhabo shalaa ku xigtay ma idinka aqbalayno sunnagu buufiya waxaan idin idinka codsanaa ninka maalin kasta inta intuu yimaado oo xildhibaan asoo xildhibaan oo xilkii wareejinin shalay haddana waa la ii doorta leeyahay haddii sharcigiina constitutionkiina ikaa noo sheegaysiin waxaan kaloo la hadlaa maxamed jawaari aan kala hadlaa qalinkii sharciga adiga ahaaya maanta ha nagu dilin qori wax mana looga qaadaayo qalinkaa nagu dilin waxaan ka codsanaya xildhibaanada koonfur galbeed ka soo jeeda ama hawiye ha aado ama daarood ha aado ama digilmir ama dir ha aado qalinkiina ha nagu dilina qori wax mana looga qaadaayo qalinna wax mana looga qaadaayo annaka hadday naga go'do oo aadan ka soo noqono abology ka bixinin diyada dadkaana aadan dhiibin lixdan gobolna aadan ogolaanin waa goosanaynaa saasaa idinle waana mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم een shirkan jaraa'id oo maanta ay isugu imaadeen golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya toddobaatan iyo lixda xibnood xildhibaanada qaranka wufuudda kala duwan ee kasoo qaybshay golaha wasiirada xildhi sharafta kasoo qayb galay ee koonfur galbeed lixda gobol awalan waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan leeyahay shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay saddex qodob kow awalan dhibaatadii ka dhacday shalay baydhabo inaan mid loo dulqaadan kara ahayn shacabkeedu waa xasuuq baan leenahay oy soo saareen golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol xasuuqaas oo shalay lagu baabiyey markhaati ay u yihiin awalan ilaahay baan dacwada u gudbinaynaa koobkan isagaa iska leh cid la maamusha ma jiro midda labaad bini aadanka ku nool oo labada jecel ee dawladaha aan shaqo ku lahayn dhibaatada waxaan leenahay lasoo farageliyo dawladda federaalka waxaa markhaati aan ka nahay dowladda federaalka inay samaysay khiyaamo qaran ee ku casuuqday shalay baydhabo waxaa markhaati kaa nin xildhibaan inay keentay ayadoo cabasho taallo oo oo heshiis la gashay lixda gobol koonfur galbeed dowladda heshiis la gashay xildhibaanno wakiilka ah dowladda federaalka ah wadahadal u socday idaacadahana laga sheegay inay si deg dega oo khiyaamo qaran ah ay ku keentay diyaaro nin xildhibaana halkaas ee ka dhacday dhibaatooyin aan loo dulqaadan karin ay ku dhammaadeen shacabkii wiilkaas sagaal jirka iyo dad fara badan oo qallihi ku jiro iyo dad aan la koobi karin oo dhaawaca qodob waa halkaas oo dowladda federaalka ah xasan sheekh waxaan leenahay dhibaatada aada samaysay aday aaba ku leeda waxaan leenahay cabdullaahi goodac bare wasiirnimadaada ku weysay dhibaatada shalay dhacday mas-uul ana adaa ka ah wixii ka dhacay dhabarkaadaa u ridanaya waa lagula xisaabtamaya waxaan leenahay jawaari markaa u socda guddoomiyaha baarlamaanka xaaladaha soo socdo xaaladda hadda lagu soo wajahan ee aan joogno shirka jaraa'id qaabanayno saacadaha booda lagu soo hayo xildhibaanada qaranka ee koonfur galbeed ee golaha wasiirada koonfur galbeed hadday damiir danqada ay leeyihiin baydhaban ka rabnaa si ay u ogaadaan xaaladda ka jirta oo dhibaato ah oy casuuqa shalay ka dhacay qodob waa halkaas oo shalkii dalka lagu laayay koonfur galbeedna joojin maysa qodobkaas way banaanbixi fikirkeeday gudusanaysaa aragtiyaday muujinaysaa mana daynayso xasuuqa ninka wadana waxaan ka rabnaa maalin isu xasuuqo dadka jooga baydhabo lagu soo guray ee ergooyinka sheeganayo waxaan leen intay gooro goor tahay inay isaga baxaan waxay soo saari doontaa koonfur galbeed lixda gobol go-aanno saacadan saacadaha lagu soo aadan baydhabo looga sifaynayo dadka degan hoteeladooda waana hoteeladana waxaan u geyn doonaa dukumenti cad oo ka soo baxay golaha guurtida sida ay uga baxaan nimanka la keenay ee dhibaatada abaabulaya qodobkaa markaan ka baxo qodob kale waxaan raacinayaa nees kale key ninka la yidhaha yooyinkay ku aadan tahay xafiiska umboos ee jooga magaalada muqdisho ninka bikram la yidhaha wakiilkaa baydhabo waxay sameeyeen arrin laga laga laga xishoodo ama laga yaqyaqsado maxaa ka mid ah nees kale key oo u nasab sheeganaya dowladda ingiriiska oo dowlad qani ah oo dowlad adduunyada muctarafka ah in uu dilaal noqdo shacab masaakiin ah oo dhulkoodii beerahooda inuu dilaal ka noqdo uu lacag ka dul raadiyo dowladda ingiriiska weydiinayna jawaab baana ka rabnaa iyadana hadduu ilaah yidhaah nees kale key halkaa waxaan raacinaynaa waa lagula xisaabtamayaa lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya yowm min al ayaam mana ka tegayaan mana ka tirasulayaan masiirkooda ilaa ay qarannimadooda ay salka dhulku dhigaan qodobka saddexaad oo kusoo gudaaya shirka jaraa-id wuxuu yahay koonfur galbeed meel kastoo joog dibaddii gudaha loo hadlayaa waxaan leeyahay awalan ila ilaahaygooda ay yacni kalsoonidooda ay adkaystaan boqorka koomkan iskale inay isku xirnaadaan khilaafka gudaha iyo dibaddana iska ilaaliyaan wadaniyadooda inay ilaashadaan ragga dhintay dadka jaalidaha waxaan leenahay ninba ninkiisa wuxuu ahay inay dadka dhaawaca iyo dadka dadka dhaawac isbaalada ku jiro inay la soo gaaraan dhaqaalo deg dega sidii daawooyin loogu helo ayna gacmaha duuban waayo ninba ninkiisibaa maanta garab taagan dowladdan shalay baa la dhisay waa curdan waa lagu dhammaaday laba sano iyo abaaf bay gobashan taallaa dawlad baa ka soo baxday kurutiisha saxaa lagu dhisay sanduuq baa lagu doortay golo guurti baa la dhisay madaxweynea la magacaabay wasiiruu magacaabay baarlamaan baa la dhisay war intaa ka badan raggii u dhaban adeegaya hadda way dadaaleen marka waxaan idin leenahay war dad kaleba lacag baad amaahinaysaane dalkiina dhaqaalo gashtaan leenahay nimanka jaaliyaha dibadda jooga ee koonfur galbeed qabiil u sheegi mayno isla qodobkaa markaan sii raacay waxaan leeyahay koonfur galbeed aqoonsi u baahan waa haysataan ilahay baa ila aqoonsaday bini aadam iska dhaafaan leey inaan mintidno cirbaha dhulka ku hayno keli baa nalaga rabaa akhriskana aan wadno allana aan ku xirnaano karaamada sharafteenana aan hoos u dhaqnaan leeyahay waxyaalaha nagu dhex jirana aan ilaahay u dhowaano aan madmadoogana iska dhammayno karaamadii sharafteena aan dhammayno sidii shalay higsiga aan dooranay aan ku taagnaano ilaahayna wuu qalbigan usoo dumayaa wanaag iyo sharafka asagahay iyo cizi iyo karaamo wuuna siinayaa inta naga dhibateen allah unaxariisto inta naga dhaawacatayna allah caafiyo dulmi iyo cidda ku timidna ilaahay baa uga dacwoonay saacadaha fooda lagu soo hayo ilahay jawaabbu ka bixinaya hadduu ilaah yidhaaho wabilaahi tawfiiq waad mahadsantihiin shirkeennii jaraa-id halkaasuu ku dhamaystiraya maanta